rasulillah ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب قل أيها الرسول الكريم قل waxaa tidhaahdaa أيuha الرasuul إنii anigu umirtu waxaa lay amray an acbud allah ilaahay inaan caabudo mukhlisan xaalaan ahay mid u khaalis yeelayo oo u baraxtirayo lahu asaga addiina alcibaada wa umirtu waxaa lay amray lian akuuna inaan ahaado awala almuslimiin muslimiinta midka ugu horeeya inaan ahaado ee awala haadihi lumma istaslama lilaahi ummadan axadkii ugu horeeya ilaahay u hogaansamay inaan noqdo saasaa laygu amreen qul waxaa tidhaahdaa innii anugu akhaafu waan cabsanayaa in casaytu rabbii rabbigay haddaan caasiyo cadaaba yowmin maalin cadaabkeedaan ka cabsanaya cadiimin weyn qul waxaa tidhaahdaa allaha ilaahay umbaan acbudu caabudaya mukhlisan xaalaanahay mid u baraxtiraya u khaalis yeeraya lahu lilaahi ilaahay diini cibaadadayda iyo camalkayga wey facbuduu caabuda maa shi'tum adinku waxaad doontaan caabuda mushrikiintii ow min duunihi ilaahay kayrkii qul waxaa tidhaa ina alkhaasiriina kuwa khasaaray alladiina kuwa weeye khasiruu anfusahum naftooda khasaariyey wa ahlihim ahalkoodii khasaariyey yowma alqiyaama alaa daalika huwa alkhusraanu lmubiin alaa hooyay daalika kaas huwa alkhusraanu khasaaro weeye almubiinu oo cad wey qul innii umirtu an acbud allaha mukhlisan lahu diin rasuulka calayhi salaatu wasalaam nimanka reer qureesheedahe ee mushrikiinta ahba waxay ku yidhaahdeen diinta aabbaadaadii maa fiirisidoo maa raacdid wey aabbaadaadii diintoodii raac taasaa wanaagsane marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa u waxyooday qul waxaa tidhaahdaa ayuha rasuul innii anigu umirtu waxaa lay amray an acbud allah ilaahay inaan caabudo mukhlisan xaalaan ahay mid khaalis yeelaya u baraxtiraya lahu lilaahi addiina alcibaada cibaadada camalkayga iyo cibaadadaydana ilaahay baan u khaalis yeelaya cid kale lama wadaajinayo wa umirtu waxaa lay amray lian akuuna inaan ahaado awala almuslimiin ah, awala haadihi lumma ummaddan qofka ugu horeeya hogaansama inaan noqdo way ale waa rasuulkii loo soo diray ummaddan shaarica ahaa ee asaga ay ku dayanaysay asagaa lagu amray markaa amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo awaamirta iyo khitaabka nabiga lala hadlayana waa khitaabun liummati ummadiisuu ku dhacayaa khitaabkaas amarka nabiga la amrayana ummadiisuu ku dhacayaa wa umirtu waxaa lay amray lian akuuna inaan ahaado awala almuslimiin ummaddan axadkii ugu horeeye ilaahay u hoggaansamo inaan noqdo way qul waxaa tidhaahdaa innii anigu akhaafu in casaytu rabbii cadaaba yowmin cadiim waxa ay kuu soo jeedinayaan oo aabbadoodii diintoodii raac ay ku leeyihiin waa in cibaadatu gayr illaahi wey in asnaamta la caabudo weeye shirkigaas kaa cibaado ma aha waxaad tidhaahdaa haddii aan waan cabsanayaa anugu haddii aan ilaahay kayrkii caabudo cadaa- oo aan caasiyo ilaahay waxaan ka cabsanayaa maalin weyn cadaabkiisa waa maalinta yowm qiyaamo wey qul waxaad tidhaahdaa innii anigu akhaafu waan cabsan in casaytu rabbii rabbigay haddaan caasiyo oo amarkiisa aan diido oon towxiidka ka tago oon keyrkii caabudo cadaaba yowmin maalin cadaabkiisaan ka baqayaa maalinkaasoo cadiimin weyn waay Ah. maalin weyn waa waa yowmu lqiyaame maalintaa cadaabkeedaan ka baqayaa sidaa ku dhe nabiga calayhi salaa ku dheh baa lagu yidhi marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam amarkan uu leeyahay haddii aan ilaahay caasiyo rasuulku ilaahay ma caasinayo laakiin ummadiisaa la tusaalaynaya waa tusaale wey waa tusaale ummadda la amrayo ilaahay qeyrkii cisyaankiisu inuu keenayo cadaab cadaab alaakhira aakhira cadaabkeedii baa ka ratimaya wey qul waxaa tidhaahdaa allaha acbud ilaahay unbaan caabudaya macmuulka haddii lasoo hormariyo oo caamilka laga soo hormariyo yufiidu alxasra walqasr saasay leeyihin culummadu xasri buu faa'iideeyaa qasri buu faa'iideeyaa iyaaka nacbud oo kale wey adiga unbaan ku caabudayna ilaahu axad kale ma caabudayno mafcuulka lasoo hormarinayo macmuulka lasoo hormarinayo xasri buu faa'iideeyaa marka ilaahay unbaan caabudaya axad kale ma caabudayo allaha ilaahay unbaan acbudu caabudaya mukhlisan xaalaan ahay mid u khaalis yeelayo u baraxtirayo lahu lilaahi ilaahay diinii camalkayga wey iyo cibaadada addiinu huwa alcamal walcibaada marka cibaadadayda iyo camalkayga ilaahay baan u khaalis yeelayaa facbuduu maa shi'tum min duunihi adinku caabuda waxaad rabtaan oo ilaahay kayrkii ah marka amarku waa amru tahdiid wey icmaluu maa shi'tum innahu bimaa tacmaluuna basiir oo kale de waxaad doontaan sameeya camalkiina ilaahay wuu arkayaa fa yujaaziikum bih wuu idinku abaalmarinayaa abaalmarin baa meeshan idiinta alle waxaad rabtaan sameeya wey facbuduu caabuda maa shi'tum waxaad doontaan ayuha almushrikuun min duunihi ilaahay kayrkii aw ilaahay sokadiisa waxaad rabtaan caabuda qul waxaad tidhaahdaa ina alkhaasiriina kuwa khasaaray alladiina kuwii weeye khasiruu anfusahum naftooda khasaariyey kuwa khasaaray waa kuwa naftoodii khasaariyey yowmal wa ahlihim ahalkoodii bay khisa- khasaariyeen yowma alqiyaamati maalinka qiyaamo marka maxay naftoodii ku khasaariyeen bidukhuuli naar naar bay galeen wey ahalkoodii bay khasaariyeen oo qof kastaba jannada wuxuu ku leeyahay ehel iyo mansil buu ku leeyahay qof kasta ilaahay wuxuu jannada ugu sameeyey ahal iyo mansil marka kuwa naarta aaday naftoodii way khasaariyeen oo abaalmarintii loogu talagalay bay waayeen naar bay aadeen ehelkoodiina way khasaariyeenoo ehelkoodii loogu talagalay ee jannada diyaarka ugu ahaa ayay waayeen marka furqada ayagiiyo ehelkoodii ku dhacday ayay ehelkoodiina ku khasaariyeen kaa waa tafsiir tafsiir labaad waxa weeye ahalkoodii adduunyada ahaana way khasaariyeen oo naartay u hogaamiyeen naar bay sabab u noqdeen naartay u raaceen wey marka furqadu ay yani ehelkoodii waayeen ay kala tageen waa khasaaro ayagay ku dhacday ehelkoodiina way ku dhacday laanna liibaanta iyo suruurka iyo faraxu waxa weeye alijtimaac maca alahl bimaxalli suruur ehelkaaga iyo adigaba maxallu suruur inaad ku kulantaan kaa weeye liibaantu khasaaradu markaa waa in ehelkaaga inaad isweydaan waa khasaaro ehelkaaga inaad isweydaan waa khasaar marka khasaaraa ku dhacday naftoodii naartay ku khasaariyeenoo cadaab bay aadeen ehelkoodiina way khasaariyeenoo ehelkoodii way iswaayeen camalkoodaa xun unbaana keenay shirkiga iyo gaalnimada iyo camalkaa xun ay la yimaadeen weeye waxay yani khasaaradaas u sababay wey qul waxaa tidhahdaa ina alkhaasiriina kuwa khasaaray aladiina kuwii weeye khasiruu anfusahum naftooda khasaariyey wa ahlihim ehelkooda khasaariyey yowma alqiyaama alaa hooyay daalika kaas huwa alkhusraanu khasaaro weeye almubiini oo cad wey khasaaro cad waa midkaa dadka naarta aaday ee naftoodii khasaariyey ee ehelkoodii khasaariyey iswaayeen khasaarada cad ee dhabtaa taas wey lahum min fawqihim naarta markay galaan maxaa lagu abaalmarinaya cadaabka ay la kulmayaan seebuu yahay lahum waay waxaa u sugnaaday min fawqihim korkooda dulalun hoosas baa ahaaday wey hoos baa ka koreeya hooskaas hoos fiican maa waa hoos cadaaba wey waa cadaab lahum min fawqihim korkooda waxa ahaaday dulalun har baa ahaaday iyo mugdi naartii qiiqeedii iyo uuraheedii ayaa waxay samaysay har bay samaysay korkooda ku samaysay oo mina naar dulalkaasoo mina naari naara wey waa har cadaaba wey wa dillin min yaxmuum baa ilaah yidhi wa dillin min yaxmuum waa har cadaaba dee suuraduu har uga eg yahay markaas hoostiisa gasha laakiin waa cadaab har bay u malaynayaanoo ehlunaarku cadaabkii markuu ka batay waxay leeyihiin meeshan waxay xusuusanayaan adduunyada markii qoraxdu aada u kululaato ee kuleelka badan uu jiro dee harkaa la geli jiray meesha qabow harka markaas harkaas waxaa laga heli jiray qabow baa laga heli jiray harkii bay gelayaan waa cadaabkii ay kasoo ba kii ay ku jiraan buu la mid yahay wey harkanba waa har cadaab asagul wa dillin min yaxmuum baa ilaahay marka lahum min fawqihim dulalun min annaar mugdiyaal iyo hoosas yacni naar ah ayaa dushooda ahaatay wa min taxtihim hoostoodana dulalun hoosna yacni har baa ka ahaaday iyo mugdiyaal iyo wax iskor fuulay ka saxaabi oo kale ah oo min naari naar ah wey waxa hoostoodaa maxaa dulal loogu tilmaamaa dulal wixii ku hareeyaa la yidhaah hoostoodana ma dulalba ayaga hoostoodii weeye laakiin calaa man taxtahum kuwa ka hooseeyuu dulal u yahay lianna naartu waa darakaada way kala hooseysaa sooma midba midka ka koreeya cadaabkan kore kuwii ka hooseeyey iyo ehelkiisii lagu cadaabayay buu dulal u yahay kanna ka kasii hooseeyuu dulal u yahay marka qolo la arkaba korna waxaa ka jiro mugdi iyo harbaa ka jiro hoosna mugdiyaal iyo harbaa ka jiro wa min taxtihim hoostoodana waxaa ahaatay dulalun daalika kaas dulalkaas cadaabka ah harkaas iyo mugdiyaalkaas cadaabka ahaa yukhawifu llaahu ilaahay ku cabsi gelinaya bihi dulalkaas cadaabkaas cibaadahu addoomihiisa mu'miniinta hewra addoomihiisa mu'miniintaa ilaahay ku ca- ku cabsi gelinaya oo yacni naarta iyo waciidka ilaahay markii laga sheekeeyo mu'miniinta wuxuu u yahay cabsi buu u yahay way ka fogaanayaan way ka digtoonaanayaan wixii keeni lahaa wey yaa cibaadii addoommahaygiiyow fattaquunii iga baqa baa ilaahay leey addoomahaygii mu'miniinta ahaayow iga baqa oo waxa qoladaas ku dhacay ehlunaarka cadaabkaas ay galeen naftiina ka fogaya way daalika kaas cadaabkaas iyo dulalkaas isdul saaran yaa yukhawifu allahu ilaahay ku cabsiiyaa bihi cadaabkaas cibaadahu addoomihiisa waa addoomaha mu'miniinta ah wey lianna waciidku iyo wacdiga waxa ku intifaacayo waa dadka iimaanka leh asxaabulcuquulka ah yaa cibaadii addoommahaygiyo fattaquun iga baqa ilaahay leh waaladiina ijtanabu daaquuta an yacbuduuha qur-aanku daa'iman tarqiib iyo tarhiib buu ka sheekeeyaa haddii tarqiibka lasoo hormariyo dadka wan wanaagsan iyo waxa ilaahay u diyaariyey waa tarqiib waxaa la daba dhigayaa tarhiib ah, dadka ehlunaarka ah iyo cadaabka noocyihiisa xun oo ay la kulmayaan haddii tarqiibka qur-aanku yani tarhiibka uu qur-aanku ka hadlo waxa cabsi gelinaya nafta ee cadaabka iyo anwaacdiisa iyo ehlunaarku waxa ay la kulmayaan waxaa haddana ku xigo yani tarqiibkii baa ku xigo dadkii wan wanaagsanaa iyo waxa ilaahay u diyaariyey marka tarhiibkii bay aayadahan ka soo warrameen waxa nafta cabsigelinayay waa ka tarqiibkina waaladiina kuwa ijtanabuu ka dheeraaday addaaquut Ah, daaquudka isaga tegay maa yucbadu min kayr illaahi baa daaquud layidhaha wax alla wixii la caabudo oo ilaahay kayrkii awey asnaamta iyo shayaadiinta iyo waxa xunee baadida lagu raacoo dhanba waa daaquud wey waaladiina kuwa ijtanabu daaquud daaquudka ka fogaaday cibaadatu kayr illaahi bay ka fogaadeen iyo inay shay an yacbuduuha inay caabudaan daaquud inay caabudaan bay ka fogaadeen wa anaabuu ila allah wa anaabuu way noqdeen ilallaahi ilaahay bay u noqdeen bitawxiidi waalcamali saalix towxiidkii bay qaateen camalkii saalixa bay la yimaadeen ilaahay bay u laabteen lahum waxaa u sugnaaday albushraa bishaaro bishaaray leeyihiin fi dunyaa athanaa'u aljamiil athanaa'u alxasan ammaan wanaagsan iyo wanaciim nicmo iyo nasri bay leeyihiin adduunyada waljanna yacni fi laakhira aakhirana jannay leeyihiin iyo abaalmarin wanaagsan wey fabashir cibaad fabashir u bishaaree cibaadi addoommahayga u bishaaree baa ilaahay le bishaaro fi dunyaa walaakhira kuwa wanaagsanaaday ugu bishaaree baa ilaahay leeyahy alladiina addoommahaasoo yastamicuuna alqowl hadalkay dhagaysanayaan fayatabicuuna axsanah wanaaggiisay raacayaan hadalkoo hadalkoo dhan bay dhagaystaan kiisa wanaagsan bay qaadanayaan waxa xunna way isaga tegayaan sifaadka dadka wan wanaagsan sifadoodu saas wey hadalka kiisa wanaagsan baa la qaataa ee waxtarayo waxa kalena waa la iska da'ya lama soo qaado lagama sheekeeyo ka fiican la yacni fayatabicuuna axsana oo markaa qowlkao dhan haddii la idlaaqo wey ama yacni waxaa loo jeedaa hadal markay maqlaan wax alla wixii hadalahoo dhan kaskiisa fiican bay raacaan wahuwa kalaamullaahi wa kalaamu rasuulihi wey Ah, kalaamka ilaahay bay qaadanayaan lanna ilaahay baa ku tilmaamay axsana alxadiid allahu nazala axsana alxadiid marka kalaamka fiican bay qaadanayaan oy raacayaan waa qur-aankii weeye aladiina yastamicuuna alqowl fayatabicuuna axsana kiisa wanaagsan bay qaadanayaan ulaa'ika aladiina hadaahum ullah ulaa'ika kuwaas aladiina kuwii weeye hadaahum ullah ilaahay uu hanuuniyey dariiqa wanaagsan baa ilaahay ku hanuuniyey wa ulaa'ika kuwaasu hum ayagu ulul albaab dadka caqliga u saaxiibka ahoo garashada dheer le wey asxaabulcuquul wey waa dadka garashada fiican lahoo adduunyada qiimaheedii bay garteen isma raacinayaan aakhiradii bay fahmeen way u diyaar garoobeen isticdaadka aakhiray diyaar u yihiin dadka ehlu caqliga leh waa kuwa aan adduunyada israacinin ee waxa yaree kifaayadooda uga kaaftoomo ee ku qanco markaana aakhirada u diyaar garoobo wey juhdigooda iyo xooggoodaba aakhirada geliyo wey waaladiina kuwa ijtanabuu ka fogaaday addaaquuta asnaamta iyo shayaadiinta an yacbuduuha inay caabudaan ayay ka fogaadeen oo ka tageen wa anaabuu ila allah wa anaabuu way laabteen ilallaahi ilaahay bay u laabteen lahum waxay leeyihiin albushraa bishaaray leeyihiin fi dunyaa adduunyada adduunyada bishaaray ku leeyihiin oo athanaa'u lxasan ammaan wanaagsan bay adduunyada ku leeyihiin nusro iyo gargaar ilaahay iyo wanaag bay leeyihiin adduunyada waljanna fi ljan yani fi laakhira aakhirana jannay ku leeyihiin iyo ridaha ilaahay subxaanahu wa tacaala fabashir u bishaare cibaadi addoommahayga u bishaare abaalmarin wanaagsan ugu bishaare aladiina addoommahaasoo yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana hadalkay dhagaysanayaan kiisa wanaagsan bay qaadanayaan آه، هذا الكأوو ونقسم بيقاتان آه، آه، كلامك إلهي بيقادنا يان كلامك الرسول كيقادنا يان هذا الككلو دان اسكو شغلين معيان مفسرين تقاروا حيليهن يعني يستمعون القول فيتبعون أحسنه قرآن كي نجيسنا يان صفات كون ونقسنا قرآن كشاكينا يو قرآن كو يعني أخبارته وكو رميو كيس أوو ونقسم بيقادنا يان ugu wanaagsan ayay qaadanayaan qur-aanku wuxuu ka waramayaa qofka haddii la dulmiyo in uu yacni dulmigii loo geysto oo kala samayn karo laakiin wuxuu kaloo ka waramay waxaa ka sii wanaagsan inuu qofu cafi sameeyo iska wanaagsan iska cafiyo iska dhaafo wa jazaau sayi'atin sayi'atun misluha faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah yacni xumaan haddii lagu geeyo lagu geysto xumaantii dulmigii lagu geysto oo kale qofka waa u geysan kartaa oo yani aada ka badinin aada dulminin yani bilaabidda waa dulmi dulmiga la xumaanta gefka la bilaabo gardarrada la bilaabo waa dulmi haddii dhib lagu geysto markaad yani gudsanayso haddaad ziyaado la timaadana waa dulmi marka labada midba way iska way iska ilaalinayaano mid waxa fiicana ilaahay uu yani baneeyey waxa weeye dulmigana inaadan bilaabin haddii lagu dulmiyona dulmigii lagu geystay waa gudsan kartaayo inaadan ziyaadinin wey intii lagu geystoo kale bas haka ziyaadinin taas wuu kuu banaan tahay sharcigu waa kuu baneeyey laakiin arrin banaan baa laga dhiga oo iska jaa-isa waa gudan kartaa xaqaagii adoon ziyaado la imaanin maxaa laakiin kasii wanaagsan oo ilaahay nagu boorinayaa inaan qaadano faman cafaa wa aslaxa qofkii iska cafiyo wa aslaxa maa baynahu wa bayna daalimihi qofkii ku dulmiyey dagaal baa idin dhex maray waad cafisay asagiina waa raalli yani waad raalli gelisay wixii dhexdiina maray buu ka raalli noqday mar waan ku cafiyey waxna kuuma haysta haddaad tidhaahdo dee wuu raalli noqonaya asaguna fa ajruhu cala allah أجركيس إلهي بابلن قاضي فأجره على الله آه فأجره على الله مركا يتبعون أحسن وحوي عفقي قادنا يعني عفقي قادنا الذين يستمعون القول هذا الكي دغيستان فيتبعون وحي راعيا ويكون رغميان ويقادنا يعني أحسنه كيس ونكس أولئك كواس الذين كوي يهداهم الله إلهي أوهنوني ilaahay baa hanuuniyey wa ulaa'ika kuwaasu hum ayagu ulul albaab waa asxaabu alcuquul wey garashada dheer dadka leh ee wax garto caqligana waa kuwa ilahay uu ku tilmaamay afaman xaqa calayhi kalimatu lcadaab afaman qof xaqa uu waajibay wajaba wa habata calayhi dushiisa ay ku sugnaatay kalimatu lcadaab cadaabka kelimadiisa in la cadaabayo ayaa ku waajibta sabaqa fii cilmi illaahi annahu min ahli naar cilmiga ilaahayba waxaa hormartay inuu yahay ahlu naar kaas xaqad calayhi kalimat lcadaab tafsiir labaad waxaa weeye afaman xaqad alayhi afaman xaqa calayhi kalimat lcadaab xaqa calayhi kalimat lcadaab kalimat lcadaab baa ku sugnaatay maxay tahay kalimaة اcadaab qowluhu tacaala wey laamlaana minka wamiman tabicaka minhum ajmaciin adiga iyo wixii ku raacaba shaydaanka ilaah yani ku yihi markii lacnada ku dhacday adiga iyo wixii ku raacaba jahanabaan ka buuxinaya laamlaana jahanaba minka wa miman tabicak adiga iyo wixii ku raacaba marka kalimaة اcadaab oo in jahanamo la gelinayo ah ayaa ku sugnaatay maxaa yeele shaydaankiibuu raacay wey shaydaankiibuu raacay ilaahay buu caasiyey qofka marka ay cadaabka kelimadiisu ay ku sugnaatay iyo qofka ilaahay iyo kaman hada allah qofka ilaahay hanuuniyey ma isku mid ba laa isku mid maaha afa anta adigu nebi maxamedow tunqidu miyaad badbaadin kartaa man fi naar qof naar galay miyaad badbaadin kartaa oo dee naarta yacni waxa u keenayba uu yahay waxaan marnaba naarta una oga baxayno cadaabkiisuba khuluud yahay waa gaalnimo ah qofka iimaanka diiday oo naartaba loo qado naarta galay miyaad badbaadin kartaa marka adeerkiis bay tusaale u tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam abilahab ninkii la odhan jiray Ah. ee la kari waaye xaqa lagu kari waaye naar baa ilaahay ugu talagalay wey dacwo kasta markuu rasuulku u bandhigo wuxuu leeyahay mak- waxaasaad noogu yeeraysaa kala yacni halaag ha kuu sugnaaday khasaare ha kugu dhacay saasuu leeyahay Ah. marka waa qof cadaab loogu talagalay adigu ma badbaadin kartid afa anta adigu tunqidu ma badbaadin kartaa man fi naar Ah. miyaad badbaadinaysaa qof naar galay wey ilaahay naar ugu talagalay Mm. afaman qof xaqa calayhi uu waajibay kelimatu lcadaab cadaabka kelimadiisii baa ku waajibay oo inuu inuu naar gelayaaba fii cilmi llaahi sabaqa fii cilmi llaahi annahu min ahli naar ama wuxuu galay qolada shaydaanka raacay ee ilaahay uu ku am yacni uu u ballan qaaday laamla'anna jahannama minka wa miman tabicak minhum ajmaciin kuu yidhi ayuu ka mid noqday marka kelimatulcadaab baa ku sugnaatay kaman hada allah qofka ilaahay hanuuniyey ee dariiqa wanaagsan la waafajiyey ma labadaa ma isku mid ba maya isku mid maaha wey afa anta tunqidu miyaad badbaadin kartaa man fi naar laakin aladiina taqow rabbahum laakin aladiina kuwii waxaa u sugnaaday itaqow rabbahum rabbigood ka baqay lahum waxay leeyihiin qurafun dabaqyo dheerdheer guryo isdul saaran oo dabaqa min fowqihaa qurafun ay ahaatay dabaqyo qurafun guryo sarreeyo qurfada guriga koraa la yidhaha dabaqee koraa la yidhaha quraf marka waa quraf dabaqyo min fowqihaa quraf korkeeda ay ahaatay qurafun dabaqyo kale ayaa kasii koreeyo qurafkaasoo mabniya la dhisayoo yacni caaliya rafiica si yacni cajiib aha loo dhiso waa la kor yeelay quraftaasoo tajrii ay soconayso min taxtiha hoosteeda alanhaar webiyaal baa qulqulay jannada guryaheeda qurquruxda badan daaraha dheerdheer ee quruxda badan hoostoodana waxaa soconayo biyaa soconay ilo biyo ayaa qulqulay webiyaal baa qulqulaya afar webi ayaa jannada dhexdeeda maray fii suurati moxamed yaa ilaahay noogu tilmaamay marka webi biyo-ah iyo webi malaba iyo webi caanaa iyo webi khamraa ayaa soco marka waa ila soconayo waa ila soconayo leanna jannadu waa beer janna waxaa la yidhahda yani janna luqada carabiga waxaa lagu yidhahdaa meesha lagu dalxiisay quruxda badan wey marka anwaac xagga aragtida iyo waxa dhex yaallo wax kastoo dhan baa dhammaystiran wey qurux way qurux badan tahay guryaheedaa dheerdheer yacni saraha quruxda badan yuraa daahiruhaa min baatiniha wa baatinuhaa min daahiriha guryo quraf baa ku yaalla jannada ina fi ljannati quraf yuraa daahiruhaa min baatiniha wa baatinuhaa min daahiriha waa guryo wada muraayadaho qurqurux badan oo aada u sarreeya oo gudaha markaad ku jirto bannaanka aad arkayso qofka bannaanka taagan waxa gudaha ku jira dhou arkayo wada dhalo oo qurux badan wey guryahaas yacni hoostooda waxaa malay waxaa maraya ilo biyo ah oo qurqurux badan beeraha ku yaallo wax alla waxay ishu jeclayd oo dhan geedaha midhaha bixiyo oo dhan cinabka iyo timirta iyo geedaha midhaha bixiyo idil anwaacdoodii oo idil baa ku eg marka nicma oo dhan baa ku taal marka jannada guryaheeda dheerdheer daaraha quruxda badan ee isdul saaran ee qurquruxda badan tajrii min taxtiha alanhaar tajrii waxaa soconayso min taxtihaa taxta qusuuriha wa ashjaariha wey Be- yacni bu- guryaha sarahaas meeshaa ku yaallo guryaheeda iyo geedaha waaweyn ee halkaa ku yaallo alanhaaru webiyaalkiibaa sidaa u hoos soconayo wacd allah ilaahay yabohi- yaboohiisi wey wacd allah يعني وعد يعني وعد الله وعدا وين مركا مصدرك وفعلك نائبك يا وعد الله إلهي يبوه سوي وبلنقاتك إلهي لا يخلف الله الميعاد لا يخلف الله إلهي مقوب ياله الميعاد بلن كان مقوب ياله بلن أقاد إلهي مباجيه آه إن الله لا يخلف الميعاد لكن الذين تقوا ربهم لكن الذين كوا اتقوا ربهم ربقود كبقي الدنيا مركي جوجين أوامرته إلهي قاتي وحو كابين كهري لهم وحيليهين غرف بيليهن قرية دير دير ودبقيا من فوقها غرف كاسو من فوقها كركيدا غرفنا يهاتي يعني دبقيا كله دبق بالدبق باسين دول سارن غرف كاسو مبنية لدسي وي ومرفوعة أو عالية البناء بنهد وكر سرية ويقروح بديهين وي غرف كاسو تجري أي سعونيسا من تحتها هوستيد وها هوستيد سعونيو الأنهار وبيال وعد الله إلهي بلنقات كيسية يبوهي سوي لا يخلف الله إلهي مقو بياله الميعاد بلن بلن كان إلهي كما بحق ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء ألم ترى ميادا أركين ألم تعلم ميادا أغين أن الله إلهي أنزل إنه سودجي من السماء سمد ماء بيا إنه كسودجي وفسلكه أدخله أوجلي ينابيع إلى إلى إلى الصعنية في الأرض أرضك صعنية biyaha samada ka soo yimid ayaa dhulka galaya oo waxay leeyihiin mufasiriintu waxay leeyihiin yacni biyaha dhulka ka imaanaya oo dhan waa biyo dhul yacni kor ka yimid wey biyo kor ka yimid oo dhulkii galay dhulkaa ilaahay ku kaydiyey dhulkii baa markaa soo daynaya markaa soo daynaya waa webiyaal soconayo waa ilo soconayo iska burqanayo wey alam tara alam taclam miyaadan ogeyn an allaha ilaahay anzala inuu soo dejiyey min asamaa'i samada maaan biyo oo fasalakahu wuxuu geliyey adkhalahu yanaabiica fi lard markaa ila ayuu ka yeelay dhulkii bay galeen dhulkii markay galeenna markaa ila burqanayay noqdeen markaa fasalakahu biyihii ilaahay wuxuu mariyey oo biyahan hadda soconaya dhulka ku soconayo waa biyihii laga soo dejiyey kor laga soo dejiye wey fasalakahu ilaahay wuu geliyey yanaabiica ilo في الأرض أرضنا نحن هذا ثم يخرج إلهي وصوص على به يعني بي ماغاس بيها إلهي وحكوصو صاريا زرعا زرع با إلهي كوصو صاريا ووحي لبيراني زرع قاسو مختلفا ألوانه midabkiisu uu kala duwan yahay anwaacda la abuurtoo dhan baa soo baxayo dhulkii ka soo baxayo burkii shaciirkii yacni digirtii noocyaha yacni la abuurtoo idil ayaa soo baxayo iyo waxa nabaadka oo kala duwan oo midabkoodu kala duwan yahoo idil uma yukhriju ilaahay wuxuu soo saarayaa wuxuu ku soo saarayaa bihi maaga zarcan zarci baa ilaahay ku soo saaraya waa nabaadkii iyo wixii la beeranayay zarciga waa waxa la beerto oo dhulka lagu beero mukhtalifan alwaanuhu zarcigaasoo mukhtalifan alwaanuhu midabkiisu uu kala duwan yahay uma yahiiju wuu qalalayaa fataraahu musfaran waxaad arkaysaa asaga oo caddaaday wey wuu caddaanayaa yacni nabaadkii marka hore cagaarka khudrada ahaa ee quruxda badnaa zarcigii balka ahaa ee cagaarka ahaa ee markuu soo baxaya doogga ahaa yaa wuxuu noqonayaa musfaran wuu caddaanayaa waa marka ugu hore inuu angega uu doonayo wuu soo cadaanaya kadib kulligiis waa wada angegaya markaas uma yajcaluhu uma yajcaluhu ilaahay wuu yeelayaa xudaaman burbur buu ilaahay ka yeelaya mid burburay buu markaa noqonayaa ina fii dalika ladikraa liuli lalbaab uma yukhriju bihi zarcan baa ilaahay ku soo saaraya mukhtalifan alwaanuh uma yahiiju wuu angegaya fataraahu waad arkaysaa musfaran isagoo caddaaday uma yajcaluhu wuu yeelayaa xudaaman mid burbur uhuu ka yeelay wuu burburayaa markuu caddaado markuu angego wuu daadanayaa dee wuu jajabayaa markaasuu burburaya ina fii daalika kaas ladikraa waana weeye liuli lalbaab liasxaabi alcuquul dadka garashada dheer leh ee wax garto ayuu waana u noqonayaa wax ku waansamaya wey afaman sharaxa allaahu sadrahu lilslaam fahuwa calaa nuurin min rabbih afaman sharaxa allah wasaca allaahu qofka ilaahay uu waasiciyey sadrahu laabtiisa lilislaam islaamkaa ilaahay u waasiciyey markii uu islaamkii qaatay qalbigiisi baa ilaahay waasiciyey aayaadkii ilaahay buu fahmay dalaa'ila qudratillaahi buu rumeeyo aaminay a sadrahu lilislaam baa ilaahay u waasiciyey laabtiisi waasicintana waxa weeye qofku inuu helo id- iimaan iyo idminaan inuu helo we deganaan markuu diintii qaatay qalbigiisibaa di- yacni islaamka u waasac noqonayo qaybiyaadkuu rumaynayaa dalaa'ila qudratillaahi buu rumaynayaa qalbigiisibaa ku degayo ku xasilaya warka aa ku xasilaya marka qofka ilaahay laabtiisa uu waasiciyo inshiraaxaas qalbiga uu yani xarmayo ee waasac uu noqonayo waa midda ilaahay subxaana wa tacaala uu rasuulkiisa uu ku manaystay weeye alam nashrax laka sadrak miyaana waasicinin qalbigaaga miyaana waasicinin baa ilahay leey oo xaqa miyaana u waasicinin marka waa iimaan iyo idminaan iyo yaqiin inuu qofku helo wey Ah. marka waxay saxaabadu rasuulka weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahayo inshiraaxul qalbigu waase waa qofka inuu ilaahay qalbigiisa islaamka u waasiciyo uu ku xasilo wey maxaa lagu garan karaa calaamadaas qofka inshiraaxa ilaahay uu siiyey calaamadiisa maxaa lagu garan karaa waxaa lagu garan karaa alinaabatu ilaa daari lkhuluud daaru lkhuluud inuu u laabto yacni inuu isku shuqliyo camalka aakhiro ee wanaagsana daari lkhuluud waxa anfacayuu isku shuqlinaya alinaabatu ilaa daari lkhuluud watajaafi can daari lquruur wuxuu ka fogaanayaa ouna israacraacinaynin can daari lquruur waa adduunyada adduunyada isma raacraacinayo wayastacidu lilmowt qabla nusuulih mowdkuu u diyaargaroobayaa intuusa imaanin horteed qofkaa wey qofka ilaahay qalbigiisa waasiciyey calaamada lagu garanayo waa taas buu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam marka qofka ilaahay qalbigiisa waasiciyey miyuu la mid yahay kaman adalahu llah qof ilaahay uu baadiyeeyey oo qalbigiisa la daboolay kaman dabaca allaahu qalbah qof yani qalbigiisa ilaahay uu daboolay miyuu la mid yahay tash- yacni qaybta go-an oo tashbiiha qaybta ka go-an waxaa lagu garanayaa faw- yacni fawaylu lilqaasiyati quluubuhum waay kaas wey. marka kaa miyuu la mid yahay la mid maaha wey afaman sharaxa allah qofka ilaahay uu waasiciyey wasaca allahu sadrahu lilislaam oo fahuwa asagu calaa nuurin buu ku sugan yahay min rabbihi calaa hudan iyo wa yaqiinin min rabbihi hanuun ilaahay buu haystaa yaqiin buu ku yacni yuu haystaa fo yani kaman miyuu la mid yahay dabaca allaahu qalba qofka ilaahay qalbigiisa dabool may la mid maaha fawaylun cadaab lilqaasiyati quluubuhum qalbigooda kuwa uu angegay min dikrillaahi ilaahay dikrigiisa uu qalbigoodu ka angegay kuwaasoo cadaab u sugnaaday ulaa'ika kuwaasoo fii dalaalin baadi bay ku sugan yihiin mubiinin oo cad wey baadinimo cad bay ku sugan yihiin way baadiyoobeen kuwaas fawaylun cadaab shiddatu cadaab weye lilqaasiyati quluubuhum min dikr illah kuwa quluubtoodu angegtay min dikrillaahi ilaahay dikrigiisa ay ka angegtay oo dikriga ilaahay ma saamaynayo wax kasta haddii loo sheego waxa xaaladda ay yihiin waxba kama bedelmayo qalbigoodii baa angegay wey maalik binu dinaar ninka looriya wuxuu yidhi yacni cuquubo ka daran oo ilaahay uu addoon ku ku dhuftaa ma jiro min qaswati qalbin wey qalbigiisoo qalalo cuquubo ka daran oo addoon ilaahay uu ku dhufanaya ma jira wey qoon markuu ilaahay u caroodana nasaca min quluubihim araxma quluubtooda ilaahay naxariistuu ka siiba waa qolo cadaab loogu talagalay marka kuwa waanadu ma gelayso waxba ma qaadanayaan wax anfacaya ma jiro quluubtoodiibaa angegtay wey ulaa'ika kuwaasoo fii dalaalin baadi bay ku sugan yihiin mubiinin cad wey allaahu nazala axsana alxadiid allaahu ilaahay nazala wuu soo dejiyey axsana alxadiid hadal iyo war la sheego midka ugu wanaagsan kitaaban buu ilaahay soo dejiyey kitaabkoo mutashaabihan isshabaho isu eg yushbihu bacduhu bacdan wuu isshabahaa aayaadkiisu way isu eg yihiin qisaskiisa iyo akhbaartiisa iyo axwaasha uu ka waramayo way isu eg yihiin wuu iswaafaqayaa isma khilaafsano kitaabkaasoo mahaaniya a mahaaniya mahaani baa ku sugan soo noqnoqonaysa wey yani waxaa la soo celcelinayaa fiihi alakhbaaru iyo walqisas mawaaciidda iyo qisaska dhexdiisa ayaa soo noqnoqonaya ama waxa uu ka waramayo oo dhan waa mahaani awaamir iyo nawaahi xalaal iyo xaaraam qisas iyo akhbaar yacni labalabo mahaani weeye qur-aanku waxa uu ka waramayo Ah, waa mahaani waxa soo laalaabanayana waa la yidhaha qisaskaa ku soo laalaabanayo iyo amhaasha tusaalaha ilaahay uu dadka siinayo kuwii hore waxa ku dhacay kuwii wanaagsanaaday iyo kuwii xumaaday say kala noqdeen yacni yuu qur-aanku tusaalaynayaa qisasul yacni umami saabiqa yuu soo celcelinayaa yacni in lagu waansamo darteed darteed ayuu qur-aanku usoo celcelinayaa marka waa mahaani uu so- uu kuwa soo noqnoqonaya waa kitaab mahaani aho soo noqnoqonaya qisaskiisaa soo noqnoqonaya akhbaartiisii yaa soo noqnoqonaya macno labaad waxa weeye waa mahaani waxa dhexdiisa ku sugano waa labalabo yacni wax isshabaho oo labalabo ah yacni awaamir iyo nawaahi xalaal iyo xala yacni xaaraam wey yacni akhbaar iyo qisas yacni wax labalabo ah ayaa dhexdiisa ahaaday mahaani ba ahaaday kitaabkaasoo takshaciru minhu juluud ladiina yakshawna rabbahum takshaciru waxaa yacni qamadhacyoonayso waxaa yacni taldarib waxaa gariirayso oo qamadhacyoonayso minhu xaggiisa juluud ladiina yakshawna rabbahum kuwa rabbigood ka baqayo ee cabsida le iimaanka leh markii qur-aanka lagu dul aqriyo jirkooda ayaa gariiraya shicraarka waxaa leeyaha taqayur yacni jildiga ku dhacayo liajli cabsida qalbiga gashay darteed yuu jirku gariirayaa markay cabsida qalbiga aada u badato jirku wuu gariirayaa marka jirkoodii baa gariirayo cabsi ilaahay bay yani markii laga sheekeeyo waciidka ah, waciidka markii laga sheekeeyo tarhiibka markii laga sheekeeyo waxa ilaahay uu ku cabsigelinaya addoomihiisa waciidka waxa uu ugu yaboohay dadka awaamirtiisa diiday markay dhagaystaan jirkoodii baa gariirayo wey Ah, juluudoodii iyo jirkoodii baa gariirayo summa taliinu juluuduhum juluudoodii baa jilcayso wa quluubuhum quluubtoodii baa jilcaysoo degayso ilaa dikrillaah dikriga ilaahay markii yacni wacdiga ay dhegaystaan yacni waxa yacni tarqiibka ilaahay ugu talaga dadka wanwanaagsan waxa loo ballan qaaday markay dhegaystaanna quluubtoodii baa degi jirkoodii baa degi iimaan iyo idminaan baa ku dhacaya wey dalika hudallaahi yahdii bihi man yashaa daalika kaas sifadaas noocaasa qofka yacni waciidka iyo tarhiibka ay cabsi ku dhalinayso oo jirkiisu yani laga dareemayo cabsi laga dareemayo markii yacni wacdiga ilaahay iyo waxaan ya- waxa loo ballan qaaday dadka fiifiican abaalmarinta wanaagsan markuu dhagaystay iyo raxmadda ilaahayna idmi'naan buu helayaa jirkiisii baa degayaa quluubtoodii baa jilcayo dalika kaasu hudallah ilaahay hanuunkiisii weeye yahdii bihi wuu ku hanuuninayaa man yashaa waman yudlil illaah ilaahay qofkuu baadiyeeyo famaa lahu min haad famaa lahu heli maysid min haadin mid hanuuniyo wey qof ilaahay baadiyeeye cidna ma hanuunin karta wey Ah. allaahu ilaahay nazala wuxuu soo dejiyey axsana alxadiid xadiid midka ugu wanaagsan sheeke midka ugu wanaagsan buu ilaahay soo dejiyey axsan alxadiid kitaaban buu ilaahay soo dejiyey kitaabka oo mutashaabihan isu eg yushbihu bacduhu bacdan barkii barka kale uu shabaho wey xuruuftiisa iyo aayadihiisu ay isu eg yihiin wey mahaaniya soo noqnoqonayo oo qisasku ay dhexdiisa kusoo laalaabanayaan iyo akhbaarta uu ka waramayo kitaabkaasoo takshaciru ay yacni lulanayso oy gariirayso minhu xaggiisa juluudu ladiina yakshawna rabbahum Ah, kuwa rabbigood ka baqay juluudoodii jirkoodii baa gariiraya wey jirkoodii juluudu ladiina kuwii jirkoodii baa gariiri oo cabsani aladiina kuwaasoo yakshawna rabbahum rabbigood ka baqay markay waciidka dhagaystaan ayay cabsanayaan oy qarqarayaan jirkoodii baa gariirayo uma taliinu qulub juluuduhum wa quluubuhum uma taliinu juluuduhum juluudoodii baa yacni aad xasilayso way jilcaysaa wa quluubuhum quluubtoodii ayaa degayso ilaa dikri illaah ilaa dikri illaahi ilaahay dikrigiisa wey iyo quluubtoodii ku degaysaa daalika kaasi huda allah ilaahay hanuunkiisi weeye kitaabka no- tilmaantaas leh noocaas leh dadka wan wanaagsan sifadooda ay sidaa noqonayso ah, ku noqonayso daalika kaasi huda allah ilaahay hanuunkiisi weeye yahdii bihi wuu ku hanuuninaya man yashaa qofkuu doono qofkuu doonuu ku hanuuninaya qofkuuna ilaahay hidaaye la doonina haddii maantoona lagu dul aqrinaya waxba ka bedeli mayso wey Ah, waman yudlil illaah ilaahay qofkuu baadiyeeyo famaa lahu min haadin famaa lahu heli maysid Ah, famaa lahu oma sugnaanin min haadin marka u heli maysid oma sugnaanin min haadin mid hanuuniyo wey Ah, ilaahay baa haadi ah qofkuu doono asagaa hanuuniyo hidaayada ilaahay baa bixiyo qofkuu ilaahay baadiyeeyo famaa lahu uma sugnaanin min haadin mid hanuuniyo afaman yataqii biwajhihi suuءa alcadaab yowma alqiyaama kaman huwa fi ljanna miyuu la mid yahay afaman qof yataqii biwajhi wejigiisa isaga ila isaga dhowraya suuءa alcadaab Ah, cadaab daran isaga dhowraya yowma alqiyaama kaman miyuu la mid yahay fii ridallaahi ilaahay ridihiisa ahaaday oo ilaahay uu ka badbaadiyey naarta ama ay la mid maaha wa qiila lildaalimiin daalimiinta waxaa loo leeyahay khasanada naarta ayaa u odhanaysa malaa'igtaa ku dhahaysa duuquu dhadhamiya maa kuntum tagsibuun ma ladii kii kuntum aad ahaateen tagsibuuna kuwa kasba way camalkii aad kasba jirteen khasaarihiisii iyo cadaabkiisii dhadhamiya sidaasaa lagu leeyahay afaman yattaqii biwajhihi suuءa alcadaab yowma alqiyaama maxay markaa qofka wejiga isku ilaalinaya cadaabka iskaga ilaalinaya waa kuwa naarta la gelinaya waa ahlu naarka kaafirka marka naarta loo jiidaya naarta la geeyo wejigiisa ayaa naarta loogu lagu jiidaya lugta intii la qabto ayaa wejiga waxaa loogu jiidaya cadaabka loogu jiidaya markaasaa naarta lagu yacni meesha ugu dambaysaasaa lagu gelinaya tafsiir labaad waxay leeyihiin mufasiriintu waxaa la ysku xidhayaa gacmihiisa iyo luquntiisaa la ysku xidhay markaasaa la qabanayaayo naarta marka waxaa loogu tuurayaa weji weji baa loogu tuuraya meeshii yacni wejiga waa meesha bini aadanka xibnihiisa ugu sharafta badan ee ugu wanaagsan ee wax kastoo ku dhici lahaa meesha uu ka ilaalinayo waa wejiga marka asaga gacantiisa iyo luquntiisaa la ysku xidhi wejigii asaga habaa naarta ah, wejigaa naarta la aadinaya Ah, marka waa qof wejiga isu dhigayo camal buu la mid yahay wejigiisa u dhigayo wixii xumaayo ku dhacayo wejigiisa u dhigayo cadaabkiibuu wejiga u dhigaya Ah, wejigaa laga cadaabaya meesha ugu horeysa naartaba madax madax baa loogu ridaya afaman qof yattaqii biwajhi wejigiisa ayuu isaga ilaalinayaa suuءa alcadaab cadaab daran oo shadiida yowma alqiyaama waxba ma ilaalin kara markaa wejigu wejigu wax ma ilaalin karee waa la ihaanaynayaayo markaasaa la cadaabayaa isagoo luquntiisu isku xidhan tahay oo gacantii aan qaadi karin ayaa lagu ridayaa naarta afgambooti loogu ridaya loogu tuurayaa weji weji baa naarta loogu ridayaa qofka noocaasa qofka ilaahay naarta uu ka badbaadiyey ee ahlu jannada ahee ridaha ilaahay helay miyuu la mid yahay maya la mid maha wa qiila lildaalimiin wa qiila waxaa loo leeyahay lidaalimiina daalimiinta waxaa loo leeyahay waa gaalada markay naarta galaan waxaa loo leeyahay duuquu dhadhamiya maakii kuntum aad ahaateen tagsibuuna kuwa kasba waxaan cadaabkan idinku dhacayo waa camalkii aad kasbateen abaalmarintiisii wey jazihiisii wey wixii adduunyada aad ku kasbateen abaalmarintiisii dhadhamiyaa laleeyahay kadaba aladiina min qablihim kadaba aladiina waxay beeniyeen kadaba waxay beeniyeen aladiina kuwa min qablihim kuwan mushrikiinta ah oo hadda qur-aanka iyo rasuulka beeninaya kuwii ka horeeyey rusulahum rusushoodii bay beeniyeen فأتاهم العذاب عذاب بقى يمد من حيث مال لا يشعرون أيسن أغين ميسن مال أين مليسن أين بعذابك أغين يمدو أيقو غافلين وحباء أن أغين بعذابك إلهي كو يمد لازح المرة لها لها لقى ديوي كذب ويبينيين الذين كوا من قبلهم كوا كفار قريش كهرية وي رسلهم رسل سودي ويبينيين فأتاهم العذاب عذاب با أيمد عذاب كبا أيمد وهلاك جودي با أيمد من حيث مال لا يشعرون أيسن أويهم مركا قال هذا سيدا أمبار له هلاقيا أيقو قفل كجرو أو وحبا أوغين أمبار عذابك إلهي كو إيمان ياوي فأذاقهم الله إلهي وحود الدنسيه الخزي ذل بو إلهي دنسي آه. الذل والهوان الدنيا دي بقى لغو عذابي في الحياة الدنيا نولشن الدنيا ده ها إلهي كو عذابي ذل هي خزي بقى إلهي كو ردي والعذاب الآخرة آخرة عذابته إذا أكبر وين لو كانوا هديه يعلمون كو خز يعني هلاقاس كو دعي دلغا الدنيا ده كو قصب كو قبسداي waxa ka sii weyn cadaabka aakhira ka sii weyn فأذاقهم الله إلهي وحو ددنسي الخزي ذلبو ددنسي عذاب إلهي ددنسي ولا هلاقي ولا عقابي في الحياة الدنيا نولش الدنيا ده ولا عذاب الآخرة آخرة عذاب كيدي أيا أكبر كسي وين عذابك آخر أيا أكبر كسي وين لو كانوا يعلمون هدي أوجهين وين ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ولقد ضربنا وان صفيني با إلهي ليه وان تلماني للناس ذاتك في هذا القرآن قرآن كان وحان أغو تلماني دحديسا من كل مثل تصال كل جي تصال كستو ألقو وانسمو وقف وحقرنا يو عقل لو وحكو قرتو وان أتصاليني وان أصفيني أتلماني لعلهم يتذكرون إني وانسمان درتين وحقرتان ولقد ضربنا ولقد والله بان كدارتي ضربنا وان تلم وان صفيني او وان تلماني للناس ذاتك في هذا القرآن قرآن كان دحديس وحان اوغو تلماني من كل مثل آه تلمان كل جيت آه مثل وتلمان وتصالة وي مثل وحوح كتصية وي آه وضوح كو قرته وي مثل كوحبا لغو قرتا مثل مركز وحشاكتو مثالي يعني نوت تصالة وي وحا marka tusaale kastaan u cadaynay baa ilaahay leeyahay masal min kulli masal tusaale kulligii ayaan ugu tilmaanay qur-aankan lacallahum yatadakaruun inay waansamaan darteed qur-aanan qur-aan baan u soo dejinan ugu tilmaanay qur-aanan mid la aqrinayo carabiyan oo carabi ahoo fasiixa gayri dii ciwajin mid iskhilaafsan gayrkii ah ciwajku waa khilaaf يعني وح اسخلاف اسك هورماش مثل اللهين لعلهم يتقون ان الهي كبقان ووحا عذابك جينا اسك الى ليان درتيد قرانا آه قرانا بان أم يعني أم مثالني قرانا قران عربيا اما قرانا حال ويهي آه مثل كاس ان قران كدحديسا كشغني قرانا حال ويهي mid la aqrinayo carabiyan oo carabi ah rasuulkoodii baa carabi ah ayaga ayaan yacni loo soo diray marka qur-aankuna luqadoodii buu kusoo degay waa qur-aan carabi ah wey si ay u fahmaan macnihiisa si fiican ugu fahmaan wuxuu qur-aanku tusaalaynayo iyo waxa ugu yeedhayo si ay u fahmaan wey qur-aankaasoo kayri dii ciwajin wax iskhilaafa aan lahayn kayri dii ciwaj غير مختلف اسمه خلافه ايات كيس اسمه خلافه يانو wax tanaaqud iyo iska horimaasha ma laha laana maca yani adu macnaha aayadka macnooda adu iskhilaafo fahamku waa adkaanaya macnihi hadda la tusaaleeyo mid kale oo kale haduu yimaado marka mukhtalif haduu noqdo yani lama fahmi karo marka waa gayri dii ciwajin gayri mukhtalifin wey isma khilaafa iyo qur-aan wax tanaaqudana dhexdiisa ku arki maysid wey ومعنى وي تفسير لبعض وحوي غير ذي عوج غير ذي لبس وحقر سوني إيا لبس أكما سقنا معنيه سوى واضح وي وعدي هاي وي ورو عديني لعلهم يتقون inay dhowrsadaanoo cadaabka ka dhowrsadaan darteed daraba allaahu maalan tusaalihii qur-aanka uuna siinayay ka mid tahay oo ilaahay uu noogu tusaaleeyey qur-aanka dhexdiisa daraba allaahu ilaahay wuu yeelay maalan tusaale wuxuu ka yeelay rajulanin rajulkoo fiihi fiigiisa ay ahaatay shurakaau kuwo shurako ahoo yacni shirka ku ah rajulan waa addoon waa addoon fiihi shurakaa dad badan baa isla leh shurakadaasoo mutashaakisuuna dabeecad xun oo meelna isku raacaynin mutashaakiska waxa weeye dadka dabeecadda xunoo yacni hadal markuu mid soo jeediyo midka kale oo khilaafkiisa u dhahaya waxba isku raacayni wey waa mutashaakisuun wey Ah, dabeecad xuno yani marka way isku haystaan way isku haystaan midkana u yeerayo kii kale wuxuu leeyahay ha imaanin kan wuxuu leeyahay istaag kii kale wuxuu leeyahay fadhi Ah. marka waa mutashaakis oo way isku haystaan wey way dabeecad xun yihiin iyo wa rajulan nin salaman lirajulin salaman yani u yani u ah gaar u ah lirajulin nin keliya hal qofa keliya iska leh ninkaana waa nin wanaagsan oo degan marka wuxuu u dirow yeelayaa siduu yani uu ra- yani uu raallig wuxuu ku raaligeliyu garanayaa dee halkaa qofkaa keliya wey hal yastawiyaan miyay eg yihiin masalan tusaale miyay ku egyihiin labada yacni addoonkaa afarta qof ka dhaxayso afarta qofna afar iswaafaqsanaysa ahayna waa afar dabeecad xun oo mid mid raacaya ku jira yacni awaamirtoodii suu ku fuliyo suu ayagii ku raaligeliyo aad bay u adkaanaysaa wareer baa haysta addoonkaas dhib baa haysto ma raaligelin karo mid walba wuxuu doonayo yani kulligood ma samayn karo Ah. wa rajulan lisalam yani yani wa rajulan salaman lirajulin iyo nin hal qof keliya uu leeyahay qofkaana qof wanaagsana kaad sida u raaligeliya way fududahay dee amarkiisu raacaya wuxuu u diru yeelaya kan qofkan lena waa qof degan oo naxariis leh oo waxba dhibaato badan aan ku samaynayni sooma marka hal yastawiyaani maala miyay egyihiin maya maya kawa taa waxay tusaale u tahay kuwa ilaahay kayrkii caabudaya oo asnaamtaa farada badan samaystay iyo addoonka mu'minkaa ilaahay keligii waxiday ilaahay keligii waxiday kaasay tusaale u tahay Ah. marka wareer bay ku jiraan way kuwa asnaamta caabuday asnaamtan farada badan waxay doonayaan baan la garanaynin oo waxba aan rabin wax anfacaynin waxna dur iyo nafci midna aan lahayn yacni kan ku dhex wareersan ee intaasoo sanam caabudayo wareerkaasuu ku jiraa wey alxamdu lilaah ilaahay baa mahad leh mahad dhammaanteed ilaahay bay u sugnaatay bal aktaruhum badankoodu laa yaclamuuna ma ogo nicmada ilaahay kuma shugrinayaan wey Ah. daraba allaahu ilaahay wuu yeelay maalan tusaalo ilaahay wuxuu ka yeelay rajulanin fiihi fiigiisa shurakaa kuwa shurako oo isla leh- yacni isla leh shirko ah ayaa ahaatay fiihi shurakaa ahaatay addoonkaa waa laysla leeyahay waa qof laysla leeyahay wey shurakadaasoo mutashaakisuun shurakadaa waxaa weeye tilmaantoodu sifadoodu waa mutashaakisuun kuwa yacni mutanaasicuun weeye kuwa doodayo ishaysto oo aan waxba isku raacaynin ku heshiinaynin wey Ah. wa rajulan buu ilaahay yeelay tusaale ka yeelay daraba allaahu rajulan maalan ilaahay wuxuu ka yeelay rajulan salaman lirajulin hal nin keliya salaman iyo saaliman yacni yaa labaduba la akriyay yacni hal qofa ayuu gaar u yahay yuu gaar u yahay hal yastawiyaani miyay eg yihiin maalan tusaale miyay ku eg yihiin labada waa maya wey alxamdu lilaah ilaahay baa mahad leh bal aktaruhum badankoodu laa yaclamuuna ma ogo innaka mayitun wa innahu mayituun aayaddan yani waxay tilmaamaysaa oo inuu sawnuzuul u ahayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa waxay ku yidhaahdeen mushrikiintii wuu dhiman doonaa ee iska dhaafa Ah, waan ka raaxaysan doonaa isagaaba dhiman doone Ah, wuu dhimanayaa iska daayay yidhaahdeen waxba yani dhibkiisa wuuna dhaafi doonaaye marka ilaahay wuxuu u sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam adigu waa dhiman laakiin ayaguna miyay joogayaan ma ayaguna way dhimanayaan Ah. marka qofka aad necab tahay dhimashadiisa waxba ha ku farxin adigu intaad ka dambaynaysa ma ogid mar haddaad adigu waa dhimanayso geeri cof ha uga farxin marnaba ha ugu farxin aa innaka adigu mayitun waa dhiman wa innahum ayaguna mayituuna way dhimanayaan uma innakum idinku yowma alqiyaamati cinda rabbikum rabbigiin agtiisa takhtasimuun yaad ku doodaysaan halkaasumaad haddana sidaad hadda xaqi yani waxaad isku haysataan hadda hadhowna adinku sidaa umaad imaanaysaan marka ilaahay baa idinka idinkala saarayo Ah, midka xaqa ah iyo midka kale ilaahay unbaa idinkala saaraya marka innaka adigu mayitun mayitun markii la yidhaahdo ya-da la shido waa qof nool oo dhimanayo waad dhimanaysaa wey laakiin wuu nool yaha hadda wuu dhimanayaa wey innaka mayit wa innahu mayitun mayd haddii la yidhaahdo mayd waa ya-da la shidin waa qofka naftu ka baxda ruuxdu ka baxdaa mayd la yidhaahdo Ah, innaka adigu mayitun waad dhiman doontaa waad dhimanaysaa wa innahum ayaguna mayituuna way dhimanayaan Ah, way dhimanayaan uma innakum idinku yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo cinda rabbikum rabbigiin agtiisa takhtasimuun ku doodaysaan ilaahay baa idinkala saarayo oo kuwa ahlu xaqa ana abaalmarinayo jannada geynayo xaqi ku abaalmarinayo kuwa ahlu baadilka ana baadilkoodii baa lagu abaalmarinayaayo jazihiisii baa la siinayaa waa la cadaabayaa baa ilaahay leeyahy ilaahay baa dadka kala saaraya Ah, meesha yani wa- yani wax lagu kala saarayo waa aakhirada wey maxaa yeele ilaahay wacdi baa ka dhacay keli baa ka dhacday inuu u kaadiyo meesha lagu kala baxayo inay noqoto yowma alfasli aakhiro inay noqoto maalinta qiyaama inay noqoto taasuu ilaahay ballan qaaday taas haddayna ahayn oo sabaq yani kelimadaas haddayna ayna hormarin hadda adduunyada lagu kala saari lahaa oo kuwa ehlu baadilkaa la halaagi lahaa kuwa kale ilaahay wuu badbaadin lahaa laakiin ilaahay waxaa hormartay kelimaa ka hormartay in loo kaadinayo hadhowna la kala bixin doono Ah, kuwa ahlu xaqa ah iyo kuwa kaloo ahlu baadilkaa wey allahu subxaanahu wa tacala sala allahuma wasalama calaa sayidina maxamedin wacala alih